جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo idaacadda islaamiga andulus toddobaadkiiba mar caawo kale aad ka dhegaysataan واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا qodobada xiisaha badan ee barnaamijka raadraaca toddobaadka caawa aan idinkugu hayno waxaa ka mid a maxaad kala socotaa shirweynaha toddobaadkan ay kooxda riddada soomaaliya ku qabatay xerada xalaneh ee lagu soo dhoweeyey ganacsatada iyo xoogsatada u soo shaqa doontay muqdisho ee ka mid ah ururka loo yaqaano e a c ee ay dhowaan ku biirtay kooxda riddada soomaaliya warbixin ayaan idinkaga haynaa bannaanbaxyo waaweyn oo toddobaadkii lasoo dhaafay si weyn u gilgilay cariga dalka maraykanka kuwaasoo geystay khasaare kala duwan islamarkaana saamayn xooggan ku yeeshay yuhuudda maxay salka ku hayaan dibadbaxyadaasi barnaamijka ayaad ku maqli doontaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo toddobaadkii lasoo dhaafay habeenkiisii axadda toban qarax ku weeraray saldhigyo maleeshiyaadka murtadiinta ku leeyihiin inta badan degmooyinka magaalada caasimadda ah ee muqdisho barnaamijka ayaad ku maqli doontaan munaasabad ballaaran oo lagu soo bandhigayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayna ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin ka tirsan mujaahidiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo ka dhacday toddobaadkan degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud barnaamijka ayaad ku maqli doontaan sidoo kale qodobada xiisaha badan ee barnaamijkan idinkugu heno waxaa ka mid a sidoo kale qodobada kale ee xiisaha badan ee toddobaadkan aan barnaamijka idinkugu heno waxaa ka mid a diyaaradaha dagaalka ee yuhuudda oo sii wada xasuuqii ay ku hayeen shacabka muslimiinta ah maalinkii laba boqol iyo tobnaad iyadoo toddobaadkan mar kale ay geysteen xasuuq wadareedyo kala duwan barnaamijka ayaan idinkugu haynaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا صوب الغاية الكبرى أطلقنا أمانينا جدد ذلك للماضي لا تسمد
waa hagaag waa habeennimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo shan hijiri dhanka kalena ku beegan saddexda bisha shanaad ee sannadka laba kun labaatan iyo afar kusoo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo faahfaahsan kooxda riddada soomaaliya ayaa toddobaadkan shirweyne ku qabatay gudaha xerada xalane shirkaas oo lagu soo dhoweynayey ganacsatada iyo xoogsatada usoo shaqa doontay magaalada muqdisho ee ka mid ah ururka loo yaqaano e a c ee ay dhowaan ku biirtay kooxda riddada soomaaliya haddaba warbixin umuurtaasi daaran waxaa inoo haya wariyaheenna maahir maxamed soomaaliya waa dal dhaca geeska qaaradda afrika wuxuu dacalka ku hayaa badda cas iyo badweynta hindiya wuxuu hodan ku yahay noocyo kala duwan oo kheyraad ah kuwaasoo aysan lahayn inta badan dowladaha dhaca gobolka sababa ku aadan barta juquraafi ee uu dhaco iyo kheyraadkiisa dihin wuxuu muddo qarniyo ah noqday goob loogu tartamo sidii loo boobi lahaa iyadoo ay usoo qalab qaateen quwado badan taasi oo keentay in uu dalkan wajaho xamalaad saliibi ah wuxuu waayuhu isrogrogo noloshuna isbedbedesho hadda waxa uu dalku ku jiraa marxaladdii ugu liidatay taariikhda waa zaman hoggaankii dalka ay hayaan cumalo dad iyo diin ka tagay kuwaasoo ay kuraasta ku ilaaliyaan dowladaha saliibiyiinta iyagoo wakiil uga ah gumaynta shacabka muslimka ah ee dega dhulkani xasan sheekh maxamuud waa mid ka mid ah hogaamiyeyaashaasi dabadhilifyada u ah reer galbeedka waa hogaamiye ku caanbaxay cashiimaysiga ama inuu si gaar ah uga faa'iidaysto kheyraadka ka dhexeeya ummadda waa madaxweynihii ugu liitay ee soo mara dowladda riddada bila uun kadib markii mar kale dib loogu doortay hogaaminta nidaamkan fadhigiisu yahay caasimadda muqdisho ayuu goob fagaare ah ka sheegay in uu xaraashanayo khayraadka uu dalku leeyahay sida kalluunka shidaalka iyo kuwa la midka ah batroolkana waa la bixinaa kalluumaysigana waa la bixinaa wixii kale oo aan leenahayna waa la bixinaa si aan u noolaano isagoo ka duulaya istaraatiijiyaddaasi ku dhisan boobka khayraadka ummadda ka wada dhexeeya iyo dhaqaalaheeda uu u gacangeliyo gumaystaha ayay dowladdiisu gashay qalinkana ku duugtay heshiisyo ganacsi oo tirabeel ah waxayna dalka soo gelisay boqolaal shirkado iyo dowlada ah oo safaf dhaadheer u soo galay keliya inay boobaan dhaqaalaha uu allah subxaanahu wa tacaala ku manaystay ummadda soomaaliyeed bishii ina dhaaftay ee abril si gaar ah toddobaadkan sii dhammaanaya xerada xalane ee magaalada muqdisho waxaa lagu qabtay shir ay soo qabanqaabisay wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee kooxda riddada soomaaliya kulankaasi oo la huuyey magaca shirka maalgashiga soomaaliya ayaa waxaa ka soo qayb galay tobaneeyo shirkado iyo shakhsiyaad ajaanib ah oo u soo qalab qaatay sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen dhaqaalaha dalka ee baylaha looga dhigay shirkadaha iyo shakhsiyaadka ugu badan ee ka soo qaybgalay shirkaasi waxa ay ka socdeen dalalka ku bahoobay ururka dhaqaalaha bariga afrika ee loo yaqaan e a c waxaana muddo laba maalin ah oo uu shirkaasi socday la ysku dhaafsaday talooyin ku saabsan sidii ay shisheeyuhu uga faa'iidaysan lahaayeen khayraadka waddankan ee ay xaraashayso xukuumadda murtad xasan gurguurte murtad beena beene oo ku magacaaban wasiirka wasaaradda qorsheynta kooxda riddada ayaa sheegaya in shirkaasi ay ka soo qayb galeen in ka badan boqol ganacsato ah oo ka kala yimid wadamada kenya uganda iyo tanzaniya kuwaas oo ka mid a dalladda ururka magaceeda loo soo gaabiyo e a c
marka hore waxaan ku faraxsannahay maanta inuu halkan noogu qabsoomay shir laba maalmood soconaya maanta iyo berrito oo ku saabsan ama afka qalaad waxaa lagu dhahaa investi somalia conference and expo waa shir lagu maalgelinta soomaaliya lagu weynaynayo oo ay ka soo qayb galeen ganacsato aad u tiro badan oo ka yimid waddamadan ku bahoobay bariga afrika oo ay soomaaliya mar dhow qayb ka noqotay ilaa iyo boqol ka badan ganacsataa yimid oo ka yimid kenya tanzaniya maxaan ku dhahaa uganda waddamada deriska u badan ganacsatada ka socotay kenya ee qaybta ka ah shirka ayaa madasha ka sheegay inay doonayaan inay sii ballaariyaan maanduuriyaha qaadka ee ay dalka ku soo harqiyaan taasi cagsigeedna ay rabaan inay la wareegaan kalluunka soomaaliya si ay iyagu u iibgeeyaan ugana macaashaan lacago malaayiin dollar ah kimathi munjuuri oo ah guddoomiyaha dalladda qaadka ee kenya ayaa teendhada ka sheegay inay yihiin jidka ama marinka isku xira ganacsiga u dhexeeya soomaaliya iyo kenya kimathi ayaa mar uu ka hadlayey sababta uu shirkan uga qayb galay ayuu yidhi waxaan qorsheynay oo nalaga codsaday in aan ka soo qayb galno shirka maalgashiga soomaaliya ee sanadkan labada kun afariyo labaatanka waayo ka dallad ahaan waxaan matelnaa danaha beeraleyda qaadka kenya waxaan dareensannahay in aan nahay dunta isku xirta ganacsiga kenya iyo soomaaliya sidaas darteedna aan shirka uga soo qayb galay in ganacsatada kenyaanka ah dalbadaan kalluunka soomaaliya dhanka kalena ay sii wadaan maanduuriyaha qaadka ee ay dalka keenaan ayaan ahayn wax cusub sababtoo ah madaxweynaha kooxda riddada ayaa sannadkii labada kun labaiyo labaatankii heshiis uu la saxiixday dowladda kenya kana koobnaa kow iyo toban qodob waxa uu dhigayey in soomaalidu ay la soo wareegaan jaadka taasi beddelkeedana kenyaanka ay helaan kalluunka soomaaliya marka laga soo tago ganacsatada kenyaanka ah waxaa sidoo kale dalka si xawli ah ugu soo qulqulaya shaqaale ajaanib ah oo ka socda dalalka ku bahoobay ururka dhaqaalaha ee bariga afrika kuwaasoo ku biiristii kooxda riddada ee dalladda kadib waddanka ka arkay fursado ay ku heli karaan lacago malaayiin dollar ah warbixin uu toddobaadkan daabacay wargeeskada east african ayuu ku sheegay in sannadkii dadka ajaanibta ah ee dalka ku sugan ay dibadda u diraan lacag ka badan kow iyo labaatan milyan oo dollar soddon iyo shan kun oo ka mid ah shaqaalahaasi ayaa ah yugandhays waxayna maalinkii dalka ka diraan lacag lagu qiyaasay konton kun ilaa lixdan kun oo doolar nathan mugiisha oo ah ku-xigeenka safiirka yuganda ee soomaaliya ayaa u sheegay wargeyska in muwaadiniintooda ay shaqooyin badan ka qabtaan dalka wuxuuna yidhi waxaan halkan ku haynaa fursado badan oo ku saabsan beeraha shaqaalaha xirfadlayaasha gaar ahaan qaybta dhismaha iyo macdanta waxa keliya ee aan u baahannahay waa in aan hurdada ka kicinno dadkeenna si aan ugu kordhinno xirfadaha aan rabno inaan halkan ku suuq geyno si aan wax badan uga helno dhaqaalahan diblomaasiyiinta ka howlgala safaaradda kenya ee soomaaliya ayaa dhankooda sheegay in muwaadiniintooda ku sugan waddanka ay gaarayaan ilaa soddon kun ayna dalka ka qabtaan shaqooyin badan sidaas ayuu si tartiib ah dhaqaalaha dalka gacanta ugu sii galayaa shirkadaha iyo dowladaha shisheeye wuxuuna hadda xaalku marayaa in muwaadiniinta u dhashay kenya tanzaniya iyo yuganda ee faqriga uga soo cararay dalalkooda ay la wareegaan xirfadihii iyo shaqooyinkii ay qaban jireen shacabka soomaaliyeed kuwaas oo maanta badankood la daalaadhacaya shaqo la-aan iyo faqri ay sabab u tahay xukuumadda ridada ee ay gaaladu ka dhisteen waddanka mahadsanid maahir weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka qodobo kale oo xiiso badan ayaa inoo soo socda insha allah
جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا waa hagaag weli barnaamijka raadraaca toddobaadka ayaynu ku guda jirnaa guutada qarxida ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa habeenkii axadda ee lasoo dhaafay magaaladaasi ka fuliyey toban qarax kuwaasoo lala beegsaday xeryo ciidan iyo isbaarooyin murtadiinta ay ku leeyihiin magaalada caasimadda ah degmada dharkeenley waxay mujaahidiintu qarax la beegsadeen fariisinka riddadu ay ku leeyihiin isgoyska xoosh labo degmada yaaqshid waxay mujaahidiintu qarax la beegsadeen saldhigga murtadiinta ee degmadaasi saddex degmada wardhiigley waxay ciidamada mujaahidiintu qarax la eegteen fariisinka murtadiinta ee xaafadda siigaale afar degmada waaberi waxay ciidamada mujaahidiinta ka fuliyeen ilaa laba qarax oo ka kala dhacay saldhigga degmada waaberi halkaasoo ay ku dhaawacmeen saddex askari oo murtadiin ah iyo mid kale oo lala beegsaday bar kontarool oo murtadiinta ay ku lahaayeen degmadaasi shan degmada boondheere waxay ciidamada mujaahidiintu qarax la eegteen fariisinka murtadiinta ay ku leeyihiin degmada laba askari oo murtadiin ah ayaa halkaasi ku dhaawacmay lix degmada kaaraan waxay ciidamada mujaahidiintu qarax la beegsadeen bar kontarool oo murtadiinta ay ku lahaayeen xaafadda sarta koofi toddobo degmada hodan waxay ciidamada mujaahidiinta qarax la beegsadeen bar kontarool oo maleeshaadka riddada ay ka samaysteen gudaha degmada hodan siddeed degmada howlwadaag waxaa la qarxiyey fariisinka maleeshaadka riddada ay kaga sugan yihiin xaafadda daalo sagaal degmada hilwaa waxay mujaahidiintu qarax la beegsadeen xer maslax oo ah saldhigga maleeshaadka murtadiinta ay kaga sugan yihiin degmadaasi toban degmada daynile ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkaas howlgal qaraxa la beegsadeen xerada maleeshaadka murtadiinta ee ku taala xaafadda sanbaag ee degmada dayniile جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا hagaag dhegaystayaal weli barnaamijka raadraacah ayaynu ku guda jirnaa bannaanbaxyo waaweynah ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay si weyn u gilgilay carriga dalka maraykanka kuwaasoo geystay khasaare kala duwan islamarkaana saameyn xooggan uu ku yeeshay yuhuudda haddaba muxuu salka ku hayaa dibadbaxaasi waxaa barnaamijka caawa inoogu soo koobi doona eliyaas cabdulaahi oo si dhow ula socday umuurahaasi waad mahadsantahay haddii aan mutaabiciinteenna u soo qabanno hadalhayntii ugu xooganeed ee dhanka caalamka isbuucii lasoo dhaafay waxay noqonaysaa dibadbaxyada xargaha goosta ee ay dhigayaan ardayda jaamacadaha maraykanka kuwaasoo ay ku taageerayaan shacabka reer filistiin ee uu gumaadku ku socdo toddobaadkii hadda soo idlaaday bogaga ugu horreeya ee jariiradaha waxaa saarnaa warbixinno iyo taqaariir laga diyaariyey qodobkan iyadoona lagu lafagurayay sida loo xallin karo iyo qaabka loo wajihi karo ardaydan haddii ay xaalkoodu uu faraha ka baxo misena ay fuliyaan weeraro xoogan dibadbaxyada ardayda jaamacadaha maraykanka ay dhigayeen isbuucidii lasoo dhaafay aad bay u fara badnaayeen qaarkoodna waxaan ku dhegaysanay barnaamijtii idaacadda ka baxay balse haddii aan mid ka mid ah soo qabanno waa mid ka dhacay gobolka californiya gaar ahaan xarun lagu magacaabay u c l a oo aan la shaacin waxa lagu qabto tobaniyo arday oo caraysan ayaa xookogal ku sameeyey xaruntan iyagoona durbadiiba bilaabay inay burburiyaan agabkii iilay halkaas waxayna kaamirooyinku soo qabanayeen khasaaraha ay halkaas ka geysteen dhallinyaradan dhigta jaamacadaha maraykanka waxaa durbadiiba meesha soo gaaray booliska californiya iyagoona dhalinta ugu hanjabay inay meesha isaga tagaan ama haddii kale ay wajihi doonaan xarig iyo ciqaabaad kale balse dhallinyarada ayaa hawshoodii halkii ka sii waday oo ma aysan dheg u dhigin wixii ka soo yeerayay booliska californiya barasaabka gobolka californiya gafine newsom oo mar la hadlayay warfidiyeenka ayaa sheegay in boolisku uu ka gaabiyey shaqadiisa iyo inuu ka jawaab celiyey dibadbaxyada ay dhigayaan ardaydan taasina ay tahay dhaliil uu u soo jeedinaya xafiiska booliska californiya waa sida uu hadalka u dhigay dhanka kale meelaha ay ka dhaceen dibadbaxyada xoogan waxaa ka mid ah jaamacadda colombiya ee ku taalla magaalada new york waxaana halkaas soo buuxdhaafiyey tobaniyo dhallinyaro ah oo sitay boorar ay ku taageerayaan shacabka reer filistiin booliska magaalada new york oo arrinkan wax laga weydiiyey mar ay warbaahinta la hadlayeen ayaa sheegay inay hadda kala dhantaalantay awoodda ardaydii sameynaya dibadbaxyadii xoogan ee ka dhacay new york maadaama la xiray qaar badan oo iyaga ka mid ah balse cabdiwahaab sheegashadaas uma muuqato mid xaqiiqada ku salaysan sababtoo ah waxaa si isdabajoog ah loo soo warinayaa ardayda dhigaysa dibadbaxyadan ballaaran oo qaarkood xitaa xiranaya waddooyinka waaweyn ee ay adeegsadaan shacabka iyo gaadiidka si kastaba ahaatee cabsida ugu weyn ee ay xukuumadda washington ka qabta ardayda waddankaas waa inay sii kordhaan dibadbaxyadooda ayna gaaraan heer la awoodi waayo in la xakameeyo dhanka kale waxaa arrinkan aad uga walaacsan maamulka gumaystaha yuhuudda oo aaminsan in middan ay mugdi gelinaysa mustaqbalkooda maadaama ardayda maanta ay noqon karaan hogaamiyaasha beritoole ee dalka maraykanka sidaasina ay ku weyn karaan wax waliba oo cilaaqaad ah oo hadda kala dhexeeya xukuumadda washington inahaas ayaa qodobkan ku soo afmeeraynaa dhegaystayaal
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا waa hagaag weli barnaamijka raadraac ah ayaanu ku guda jirnaa diyaaradaha dagaalka ee yuhuudda ayaa weli sii wada xasuuqa ay ku hayaan shacabka muslimiinta ah maalinkii laba boqol iyo tobnaad iyagoo toddobaadkaana mar kale geystay xasuuq wadareedyo kala duwan kuwaasoo galaaftay nolosha dad badan oo shacab ah kuwaas oo aan waxba galabsan haddaba dhibaatooyinkii ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee yuhuudda iyo tirada shuhadada dadka shacabka ee falastiiniyiinta waxaa aalaaba inoo soo koobi jiray xaaris cabduqaadir bismillaah aad baad u mahadsantaa walaalka cabdulwahaab maxamed bukhaari cudwaanka yuhuudda ee ka dhankaa shacabka muslimiinta ee magaalada khaza ayaa weli halkiisa kasii socda iyadoona toddobaadkan ay halkaas ka dhaceen xasuuqyo dhowr oo ka dhan ah shacabkaasi rayidka ah toddobaadkan yuhuudda waxa ay khaza ka geysteen in ka badan soddon xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen dad kor u dhaafaya ilaa shan boqol oo ruux oo falastiiniyiin ah goobaha yuhuudda toddobaadkan xasuuqyada daran ka geysteen waxaa ka mid ah mandiqadda annuseyraat xeryaha albureej iyo ashaadi mandiqadda rafax khaanyunis iyo deegaano kale oo ka tirsan magaalada khaza warbaahinta ayaa soo gudbiyey toddobaadkan muuqaalo naxdin leh oo ku aadan goobaha yuhuudda duqeeyeen ee magaalada khaza muuqaalada ee lagu arkayey dhaawaca oo laga daabulayo goobahaasi kuwaas oo lala cararaya xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada khaza dhinaca kale yuhuudda ayaa toddobaadkan waxa ay sii daayeen ku dhowaad lixdan afar ruux oo filistiiniyiin ah kuwaasoo ay ka qafaasheen magaalada khaza bila ka hor markii ciidanka yuhuudda ay halkaas duulaan ku soo qaadeen dadkan warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in intii ay ku jireen xabsiyada yuhuudda ay la kulmeen tacdiib aad u daran iyagoona korkooda ay ka muuqatay xadgudubada yuhuudda ay u geysteen sidoo kale toddobaadkan waxaa magaalada khaza ka dhacay een dagaalo u dhexeeyey xoogga muqaawamada filistiiniyiinta iyo ciidamada yuhuudda een yuhuudda ayaa weerarada toddobaadkan ka dhacay magaalada khaza waxaa looga dilay ku dhowaad toban askari oo ay ku jireen saraakiil halka looga dhaawacay in ka badan soddon ka tirsan ciidamadooda siday iyagu qirteen waxaa sidoo kale dagaaladaas iyo qaraxadaasi looga gubay gaadiid ay lahaayeen ciidamadaasi yuhuudda oo ay ka mid ahaayeen gaadiidka taangiyada ee ay yuhuuddu isticmaalaan een markan haddii aan eegno halka ay marayso tirada guud ee dadka filistiiniyiinta ee ku shahiiday een cudwanka yuhuudda tirada guud waxa ay maraysaa soddon iyo afar kun een lix boqol labaatan iyo laba ruux inay shahiideen halka dhaawacuna uu gaarayo toddobaatan iyo toddoba kun siddeed boqol lixdan iyo toddoba ruux oo filistiiniyiin ah جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا waa hagaag weli barnaamijka raadraaca toddobaadka ayaynu ku guda jirnaa xaflad si heersare ah loo soo agaasimay ayaa ka dhacday degmada ceelbuur ee wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud taasoo lagu soo bandhigayay labaatan arday oo dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa waxaana munaasabadan ka soo qaybgalay mas-uuliyiin kala duwan waxgarad iyo dhammaan qaybaha kala gedisan ee bulshada ku dhaqan magaalada ceelbuur madarisada soo bandhigtay caruurtan dhammaysay qur-aanka kariimka ayaa lagu magacaabaa madarisatul icdaad litarbiyati alawlaad ayaa waxaa la furay sanadkii kun afar boqol afartan iyo labadii waxaana saddex sano kadib ay soo bandhigtay mirihii ka soo baxay ardaydii lagu aaminay ugu horeyn waxaa munaasabadda kelimad ku aadan fadliga barashada qur-aanka kariimka ka jeediyey sheekh mahad oo ka mid ah culimmada deegaanka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهذه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى عبسيديسا أيان صدر دارمينا ميل walba aan joogno iyo xil walba aan joognaba intaas ka bacdi xafladda aan qiimaha badan oo lagu maamuusayo khatimka qur-aanka kariimka ah oo ardada ay soo khatimeen dii aan ku horeeyo qur-aanka kariimka ah wuxuu uu nabiga ka yidhi sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay xadiidka saxiixayn ku soo arooray nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu leeyahay khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah waxaan kugu khayr badan dadka qur-aanka bartaan ka bacdina baraan culummadu markay ka hadlayaan xadiidkaas iyo axaadiidta kale oo ka hadlaysa fadliga qur-aanka waxay leeyihiin khayriyadaas ou xadiidku tilmaamay khayr badnaanshaha waxaa helaya qofka qur-aanka bartay oo baraya kuna camal fala maxaa yeelay nabigu wuxuu leeyahi sala allahu calayhi wasalam xadiid kale ya'ti alqur'aan wa ahluhu aladiina yacmaluuna bihi taqdumuhu suuratu lbaqara wa aali cimraan maalinka qiyaamaha waxaa imaan doona qur'aanka iyo ehelkiisa ku camal falayaan ehelka ku camal fali jireen iyo qur'aanka ayaa maalinka qiyaamaha imaanaya iyadoo qur'aanka uu hogaaminayaan suuratu albaqara iyo aali cimraan sidaa darteeda qur'aankan ehelkiisii waxaa ah oo khayrka xadiidku sheegay helaya qofkii bartay kuna camal falaya amaa dadka barteen oo haddana aan ku camal falaynin waa kuwuu nabigu sheegay sala allahu caleyh wasalama oo xadiidka uu ku yidhi walqur'aanu xujatu laka u calayk qur-aanku xujo ayuu kuu noqon doonaa maalinka qiyaamaha waa dadka bartaanoo ku camal falaan ow calayka ama dushaada ayuu xujo ku noqon doonaa oo qur-aanku adugu xujo kugu noqonaya oo kaa doodayaa xadiidkaas marka wuxuu caddaynayaa dadka qur-aanka bartaana aan ku camal falin oo aan ku dhaqmin ee qawaaniinta iyo dimuqraadiyadda iyo nidaamyaalka shareecada islaamka khilaafsan doorteen inaysan ehelkiisa ahayn dadka marka qur-aanka ehelka u ah waa dadka qur-aanka bartaan oo ku camal falaan waxaa nagala rabaa marka qur-aankan kariimka ah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u soo dejiyey in koonkaani lagu maamulo barashadiisa hadduu allah subxaana wa tacaala na waafajiyey waxaa nagala doonayaa hirgelintiisa iyo ku dhaqmidiisa guryaheenna inaan ku dhaqno oo looga camal falo beledka aan joogno meel kastoo aan joogno inuu qur-aanku ka shaqeeyo oo asaga dhaqan laga dhigto oo asaga loo xugum tago oo qawaaniinta ka soo horjeeda iyo waxa ay bini aadanku degsadeen oo qur-aanka khilaafsan aan dhaqan laga dhiganin barashadiisa marka iyo ku camalfalkiisu waa inay kulmaansiya oo qofku u helo khayrkaas xadiidka uu tilmaamay intaasaan kelimada kusoo gaabinaya ardaydii loo qabtay munaasabadda ayaa soo bandhigay bandhig cajiib ah kaasoo ay ku soo bandhigayeen duruustii ay soo qaateen gaar ahaan dhinaca kutubta برقق مستافلا من عروفي وحاذرا تفقيم لفظ الالف كهمز الحمد واعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف على الله والارض ونعم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي فاحرص على الشداد والجهل الذي فيها وفي جيمي كحب صبري ربوات التسات وحج الفجر وبين مقلقلا سكنا وإياكم في الوقف كان أبينا وحاحص صاعة الحق وسين مستقيم يصدو يسقو ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرات ليست أسلا والغرف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريران لا تجدد وفقد من لما من اسم الله عفت أو ضم كعبد الله وعرف استلاء فقد مخصوصا لطباق أقوى نحو قال والعصا وبين الإطباق من أحدهما بسطت والخلف بنخلق وقع واعرض على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص انفتاح معذورا عصا خاف اشتباهي بمعذور عصا وراي شدة بكاف وبتا كشرككم وتاتوفى فتنة وأول مثلي وجسني سكن أدغمك ربي وبلى وأبين في يوم ما قالوا وهم وقل نعم سبح لا تزيق قلوب فارتقم sidoo kale waxaa goobta ka hadlay ugaaska guud ee beesha mursade ugaas cabdulaahi daahir axmed الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي ما مهد أصبنا الله سبحانه وتعالى ثم وحان مهد علينا يا مرتي شرفك iyo kasoo qaybgalayaasha rag iyo dumarba leh xafladan wanaagsan oo ikhtitaamu lqur'aan ay ka qalin jebiyeen ardadii soo barata qur'aanka kariimka iyo culumtii la xiriirtay sida macalimadda hadda uga warbixinaysay runtii sida ay u sheegeen tarbiyatlawlaad ayay ku bilaabatay maantana waa taasoo halka ay marayso waad arkaysaan runtii hadalku waa igu gogo'a farxadan la maaragtay aad ayaan ugu faraxsanahay ma filanaynin runtii madaraso saana inaan kasoo qaybgeli doono oo qaabkan iyo ardadan iyo waxbarashadan intaba kulansatay waa meel qaali ah maanta ayaan joognaa allah noo siyaadsho waxaan kaloon runtii aan u ducaynaynaa ardadii ka qalin jabishay meesha iyo kuwa joogay iyo macallimiintoodaba ilaahay haada xifdiyo khayrna allah idi siiyo intaa ka bacdi runtii dadka owlaad leh oo aan wax baraynin waxay ku cibro qaataan maanta ay ka fahmi karaan halkan ardadaani waa ardasay u joogto oo ay wax u baratay oo runtii aanan weligay ka qaybgelin xaflad noocaana oo ardaysaan ay ugu qalin jebisay kama aanan qaybgelin waxaan leenaha marka gabdhaha maaragtay macallimiinta ah ilaahay ajri xasanaad allah idi siiyo waxaan dareemaynaa marka كلي وحان كفهمي كرا دهانو waxay ka soo qalin jabsheen oo taxarrujkoodii hore oo ka soo baxeen ee macahadu qurduba macahadu qurduba marka waxaad ka fahmi kartiin furuucdiisi halkan ayay maanta ay laalaadaa ay taaganta waxaan leenahay marka macadkaas ilaahay noo barakeeyo ee dugsida ka soo baxaysa hadda dugsi way madaraso iyo dugsi iyo malcamad dad badan af Soomaaliga oo kala yaqaanaan si qofasiyay u taqaanaa laakiin waxaan dareemi karnaa maantay een waxbarashadaani inay waxbarasho qaali ah ay tahay een dadka waxbara dadka oo ardada ilmaha waa macallimiinta ahna guul ay ku fadhiyaan inaad dadkii aad waxbartaan ku guulaysataan adigoo gabdhaha macallimiin soo saartaan annaga macallimiinteenna aad tihiin runtii anigoo anoo ku hadlaa afka odayaasha iyo waasyada haddana waxaan ku waxaan ku darsanaa afka waalidiinta aan ka mid ahay وجزاكم الله خيرا وقتكم وحان إرمانت وآلقة وحان كل هاي وقتك ما ظهر كنا لو باللابو وحان إسلاها وقتك هذا وحكة فإيديسو runtii hadda ardadu markay mimbarka saarnaayeen oo ay hadlaayeen annaga intaad ogeyn soo hadlaynay waa naga hadal wanaagsanaayeen waa li ajli tarbiya tarbiyada la soo baray iyo qaabka loo soo dhisay weeye mar walbana arintaasi la iskama helo marka si guud hadalka isku koobnaantiisa waxaan ku soo gebagabaynaa ilaahay dugsiga iyo madarasada ilaahay ha noo xifdiyo kuwa dhiman allah ha u dhammaystiro si nabadgelyo allah nagu gaarsiiyo kuwa qur'aanka bartay ilaahay qur'aanka allah ku ilaaliyo macallimiintana waxaa leenahay madaxooda allah ha raajiyo ilaahay waxaan ka baryaa macallimiinteena carruurta carruurteenna qur'aanka soo bartay in ilaahay jannadi ugu bishaareeyo adduunka intay joogaanna ilaahay khayr ou siiyo oo adduunka maaragtay ay khayr ou siiyo sharaf iyo cizi ay ku noolaadaano ardadana waxaan leenahay kuwii laga diin qaado oo laga aflaxa allah ka dhigo dugsiga ayagana kuwii diintooda ku dhaqmo oo ilaashada allah ka dhigo dardaaranka macallimiintana waad maqlayseen qur'aanka laydin soo bara haddaadan haynina oo aad iska dhumisaan beri ka maalin khataraad ku sugantihiin marka qof walba wixii lagu soo baray ku dheganaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambayn waxaa goobta munaasabadda isagana kelimad muhiima ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee galguduud sheekh cabdulaahi abu khaalid sheekh cabdulaahi abu khaalid بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنا نستعين على امور الدين والدنيا صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين وبعد اولا الله سبحانه وتعالى ايا امه علينا بعد الله ضمان حضورك حفلتك كسو قيب غلي hadii ay yihiin culmada hadii ay yihiin hogaanka dhaqanka hadii ay yihiin mucallimiinta madrasadan hadii ay yihiin ardadii iyo waalidiintii iyo dhammaan dadka soo qayb galay jazaakum allahu khayr aljaza antaas kadib runtii madrasada waa dhegaysanaynay warbixinteeda kun afar boqol afartii labadii baa la asaasay magaalada gudaheeda meel ka mid a laga asaasay saddex sano kadib waxaan u jeednaa hadda natiijada iyo juhdigii baxay gaar ahaan mucallimaadkii iyo waalidiintii iyo dadkii si gaara ugu warqabayba ay bixiyeen maanta dadku dhan waa faraxsan yihiin waxaana lagu faraxsan yahay ardada badan oo labaatanka ah oo maanta loo fadhiyo qalinjibintooda ama khatamul qur'aan maamuskeeda loo fadhiyo waa arrin ilaahay loogu mahadceliyo awalan uma dadkii khaaska ahaa hooshaasi u qumay u istaagay waxa waaye loogu mahadceliyo man laa yashkuri innaasa laa yashkuri illaah waxaan leenahay marka meesha aad ku aadan tihiin waa meel muhiim ah waxaa la yidhaahdaa dadka naashi'iinta ah ama carruurta yaryar oo sikaarka ah barbaarintooda ahmiid weyn ay leedahay fil islaam dadku wax tarbiyaynayay wax soo dhisayay ambiyadii rususha ilaahay ugu horreeyey qur-aanku waa ka aragteen sida suuratu luqmaan si ay uga hadlayso nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu istaagay tarbiyada jiilkii asaga soo saarayna waa laogyahay taarikhda waxa ay dhigeen ilaa haddana waxaa taagan culimmadii iyo maclumaadkii dadka soo saareen islaamka u taagan marka annaga maanta waxa waaye inaan u ducayno juhdigaasi oo taariikhiga ah ummadda anfacayo mustaqbalka in insha allahu tacaala juhdigaasi aan mubaarakayno gabdhaha aan dhahno mucallimaadka jazaakun allahu khayran aan dhahno mid labaadna madrasadan madrasatu lcidaad litarbiyati alawlaad waa magaceeda si ka muuqdo waxa waaye dad yaryarba wax laga bara waxaana la barayaa ugu horreeya qur-aanka kariimka ah وعناية القرآن أرنها دي أدوين وإن لحفظيو قرآن إن لفهمه إن لقى تدبره وحكى للبرايا عقيدة دي يا توحيدك إلهي سبحانه وتعالى نوع أبوري أيقو يرير إن إيمان توحيدك أي فهمان وكذا السيرة دي نوغ يا تاريخ دي إن أي فهمان وأرماء واوين مركان سي قود أهان وحن لينهاي إن شاء الله تعالى جهد إنا سي ودان الدداشان waxaan kala leenahay waalidiinta iyo magaalada dadka degan kole madrasada waa u jeedaan waa miro dhashay waa muuqataa waxay noqon doontaa insha allahu tacaala meelaha ma aragtay ugu muhiimsan oo dadka soo saarto walaayadan waxay diyaar u tahay inay garab istaagto qadaayaadka marka insha allahu tacaala dadkii waday ay u baahan yihiinna walaayada juhdigeeda iyo maaragtay qur'aankaas ilaahay subxaana watacaala waa u taagnayd waa gelin doontaa marka insha allahu tacaala waxaan isku ognahay dadaal iyo juhdiyaa isku ognahay xafladdii maanta ardada labaatanka ka qalanjibiyeen aan u taagnayn limadrasati alicdaad litarbiyat alawlaad meeshay noogu xiran tahay ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala in amnigii iyo caafimaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala noo daa'imo cadowgan ilaahay jibiyo meel uu joogoba dadka muslimiintana ilaahay u gargaaro oo meel ay joogaanba nasri iyo futuuxaad ilaahay siiyo ilaahay baa weydiisanayna subxaanahu wa tacaala wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا waa hagaag guud ahaan barnaamijkii raadraaca toddobaadka caawa naga intaas waxaa barnaamijka intii uu socday igala qayb qaatay wariyaasheenna maahir maxamed ilyaas cabdulaahi iyo xaaris cabduqaadir allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan inuu noo fududeeyey soo gudbinta barnaamijkan inta aan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno toddobaad dambe inshaa allah waxaan idinkaga tegaynaa dhegaystayaasheenna qiimaha iyo qaayaha badanow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا